masjidka raashidiin oo ku yaala magaalada muqdisho ayaa lagu soo khatimay tafsiirka qur-aanka kariimka munaasabadda khatinka waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah culimmada waaweyn ee dalka waxgarad iyo dhallinyaro ka faa'iidaysatay tafsiirka cabdikariir miras yaad oo ah qaadimka masjidka raashidiin ee magaalada muqdisho ayaa ka waramaya khatinka tafsiirka
maadaama ay tahay waxa meesha lagu akhriyey kitaabka qur-aanka kariimka ah lagu khatimay sidaad og tihiin sida culummadu noo sheegtay ama kitaabadaba ku cad qofka qur-aanka haddii uu akhriyo uu soo bilaabo u khatimo khatimkiiskaas uu khatimay waxaa naloo sheegay in ay malaa'ig fara badan ay ka soo qayb galaan khatimkaas uu qofku khatimay marka maadaama ay lafdigiiso kaliyaho la akhriyo ay leedahay masiyadaas lafdan wa macnan haddii la khatimona waa ka sii maaragtay masiyo weyn tahay marka waxaa noo noo dhammaaday qur-aankii kariimka ahay oo lafdan wa macnan oo lagu akhriyey masaajidkan khayr badan allah siiyo sheekh cabdifataax oo noo akhriyey marka maadaama ay tahay shaqo oo shaqo wadareed ah oo dad badan ay ka qayb galeen oo shiiqii akhriyey ka qayb yahay xertii akhrisanaysay ay ka qayb tahay shiikhii masaajidka dhisay ee la yidhi masaajidka ha lagu akhriyeyna uu ka qayb yahay mashaa'iikhdii maaragtay ee ka qayb qaadatay ee fartay in la akhriyo kutubkaas la akhriyo ay ka qayb yihiin waxaan goosannay marka haddee kitaabkii dhammaaday inaan maaragtay ka qayb gelino dadkii waxaan u yeernay dadkii dirsaalka ahay iyo dadkii maaragtay odayaasha ahay oo maaragtay kitaabka akhrisan jiray mashaaikhdii akhrinaysay iyo mufasiriintii magaalada joogtay kuwoodii ugu waaweynaay ama kuwa u waaweyn ka mid ahay sheekh abuuqar xasan maalin iyo culimmadii kale ee ka qayb galay khatinka tafsiirka ayaa sheegay in ay muhiim tahay in qof kasta uu barto tafsiirka qur-aanka kariimka qur-aanka kariimka ahaa min bidaayati suurati alfaatixa ilaa nihaayati suurati اnnaas ayaa dushaada ku dhammaaday muxuu kaa beddelay noloshaadii qof walbaa ha isweydiiyo noloshaydii qur-aanku wax ma ka beddelay shalay haddaad caasi waalidayn ahaan jirtay qur-aanku noloshaadii ma beddelayoo ilaahay rasuulkiisa ma kugu xihay salى اllahu عalayhi wasalam akhlaaqdaadii ma beddelay oo qof waalidka u naxariis badan baari u ah u dhimrinaya qur-aanku ma kaa dhigay shalay haddaad beenaale ahayd oo runta iyo beenta aadan kala garanay qur-aanku akhlaaqdaadii ma beddelay oo ma ku camal fashay aayaadka lagugu dul akhriyey ruba qaari wاlqur'aanu yalcanuh dad badanoo waxaa jira qur-aanka akhriya qur-aankuna uu lacnadayo oo uu leeyahay lacnad allaha kugu ridee addoonka ilaahayu ma igu jeesjeesaysaa addoonka ilaahayu ma igu jeesjeesaysaa lacnad allaha kugu rido aayadihii beenta sheeg beenta ka digayey oo beenta xarrimayuu akhrinahay safka horena beentuu uga jiraa aayadihii ka digayey cuquuqulwaalidayn labada waalid in lagu caasi garoobo ka digayuu akhrinahay waana caasi waalidayn aayadihii dhiigga muslinka in la daadiyo xarrimayuu akhrinahay qorogana gacantuu ugu jiraa oo qof muslimoo ka badbaadaya ma jiro ilaahay ninkaa qisadiisa markuu ka hadlayey wuxuu yidhi waa nin aayaadka ilaahay uu siiyey oo aayaadka ilaahay xifdiyey laakiin markii aayaadka ilaahay uu xifdiyey watabaca hawaah hawadiisuu ka doortay aayaadka ilaahay inuu ku camal falo waxa uu ka doortay hawadiisa ilaahay wuxuu yidhi famahaluhu ninkaa tusaalihiisu ka mahali اlkalbi waa ey oo kale
marka miisaanka iyo wanaagga intaa leegna sheekhana ilaahay kama qadiyo masaajidda xamar ku yaalla ama muqdisho ama caalamka oo dhan ku yaalla islaamkana masaajidda nooli oo masaajidda tafsiirka lagu aqriyo dadka qur'aanka kariimka waa qooya waa jilciya waa khushuuciya ilaahana ku amray qur'aanka miyaysan macnihiisa ku tadaburaynin oo fasiranaynin tadaburka wuxuu ka imaan karaa inaad macnihii barato kitaabkan keliyahan waxaan ka haysanaa kayd waa tuu nabigu noo dardaarmo uu yidhi laba shay ayaan idiinka tegey haddaad qabsataan ma lumaysaan kitaabullaahi kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga ama ahlu beytka nebiga sala allahu alayh wasalam marka waa rasiidka ama kaydka keliya oo lagu badbaadi karo markii kitaabkii la tuuray ee qawaaniin wadciya la qaatay waxaa la helay halaag tiih iyo talawaa iska daba wareeg mar kastoo kitaabka la soo qaadana waa lagu guulaystaa masjiduraashidiin degmada hilibaa ee magaalada muqdisho ayaa ka mid ah masaajidda sida weyn loogu fidiyo barashada diinteenna islaamka